الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلمتنا ما أنت وعيكو سابسن دي ولا ليال وحلين وقبها هي هي بشهر رمضان إنه كفا إيدي سنه ama waxaa laynooga baahan yahay inaynu qabanno shalay waxaynu soo tilmaannay walaalayaal in laynooga baahan yahay marka horaysa takhliya inaan samayno inaan nafdeenna ka saafigarayno wixii xumaay oo dhan inaynu nafdeenna cullo oo aynu ku cullo toobadkeen aynu ilaahay uga toobadkeenno wixii xumaayo iyo dembi oo dhan markaynu nafdeenna saa u cullo walaalayaal ee aynu u saafigarayno maxaynu ku camiraynaa ee laynooga baahan yahay waa qodobka koowaadee waxaynu ku camiraynaa walaalayaal ama uga faa'iidaysanaynaa waa soomka soomka bisha ramadaan la soomaa walaalayaal waa faral ilaahay muslimiinta uu ku faral yeelay waa mid ka mida arkaanta islaamka ee shantaa mid ka mid a mana aha faral ilaahay innaga uun inagu gaar yeelaye waa faral ay inala wadaageen ummadihii inaga horreeyeyna ilaahay baa kitaabkiisa qur'aanka ku tilmaamay wuxuu ilaahay yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum siyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun kuwa aliya nebi rumeeyo waxaa laydinku faral yeelay oo laydinku waajibiyey soom sidii loogu waajibiyey ummadihii idinka horreeyey si ay ilaahay uga cabsataan oo ilaahay cabsidiisa u dareentaan darteed ayaa laydinku waajibiyey oo laydiin saaray aayadda waxaynu ka qaadanaynaa walaalayaal soomku inuu yahay cibaado weyn oo aanay addoommadu ka maarmaynin ilaahay inay ku caabudaan oo addoommadu aanay ka maarmaynin abaalmarinta iyo sawaabka ilaahay uga diyaariyey soomka sidaa daraaddeed inuu yahay cibaado weyn oo addoommadu aanay ka maarmaynin ayuu innaga iyo ummadihii inaga horreeyeyba ilaahay ugu faral yeelay nebigeenna moxamedina sala allahu calayhi wasalam isagoo ka hadlaya soomka waxau uhi xadiidka bukhaari iyo muslim ay warinayaan man saama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dembihi qofka sooma bisha ramadaan iimaan wuu alla rumaynaya dartii isagoo ka raalliya faralnimada soomka oo rumaysan isagoo ixtisaab oo ilaahay ajri kaga doonaya ixtisaabaya ajirkiisa raallikaa faralnimadiisa aan ka shakisanayn aan macnaha dadka iska raaciyuunaan ahayn qofka saa u sooma rumaynta alla dartii iyo faralnimadaa uu rumaysan yahay isagoo alla ajri kaga doonaya iyo waa faralku ilaahay ku saaray iyo shakii soon ka qabin qofka u sama qufila lahu maa taqadama min dembihi nabigeennu sala allahu alay waslam wuxuui dembigiisa wixii horreeyey waa loo dhaafaya wixii dembiyaale sakhaa'iraha waa loogu dhaafayaa laakiin waa inuu niyadaa leeyahay waa inaad iimaanan waxtisaaban u soomaysaa dadka in badan oo ka mida hadaahu llah ayaa waxay u soomayaan meelaad wax ka cuntaa ma jirto iyo waa lagula yaabi doonaa ee dadka un iska raaci hadduu soomkaagu dadka un iska raaciyo meelaad wax ka cunta ma hayse ay noqoto soomkuuma jiree waad iska afixdhan tahayuun ee soomka lagugu dembi dhaafayo ee markaa ilaahay cabsidiisa aad ku dareemayso ee kuu noqonaya gudashada faralki ilaahay waa soomkaa iimaanan waxtisaaban aad u soomayso waxaa kale oo nabigeennu sala allahu calay wasallam inooga sheegay oo allaahu inooga sheegay inuu ilaahay yidhi camal kastoo ibni aadam u qabto isaga ayuu u sugnaaday soomka aniga ayuu i sugnaaday baa ilaahay yidhi soomka acmaashii kale ayuu ilaahay kala soo dhexbo oo aniga ayuu i sugnaaday aniga ayaana ka abaalmarinayabaa ilaahay yidhi macnaha siday riwaayadda kale tilmaamaysay abaalmarinta acmaasha kale ilaa toban jeer baa halka xasana ilaa toddoba boqol oo laalaab ayaa la gaadhsiiyaa laakiin soomka ilaahay wuxuu hi anigu ii sugnaaday aniga ayaana ka abaalinaya yacnii abaalmarintiisa wuxuu ilaahay uga dhigayo qofka sooman cidnaba ilaahay uma sheegin tirana ilaahay kuma xadidin waxa ilaahay yidhi aniga ayuu ii yeellay ee ilaahay suxil saarayna yacnii waxaan qalbigeennuna suuraysan karaynin yacni weeye waayo wuxuu ku sifeeyey wuhi aniga dartii ayuu uga tegayaa shahwadiisii iyo raashinkiisii iyo wuxuu jeclowdhi aniga dartii ayuu uga tegayaa ilaan soomku waa sir u dhaxaysa ilaahay iyo addoonka cibaadooyinka kaleo dhan waa laogan karaa inaad salaada tukatiyo inaanad tukan inaad sekada bixisiyo inaanad bixinin inaad xajida iyo inaanad xajinin waa lagu ogaan karaa laakiin soomka adiga ilaahay unbuu idiin dhexeeya waa sir ilaahay uun kula og yahay saa daraaddeed baa abaalmarintiisana ilaahay uga dhigay sir u dhaxaysa isaga iyo addoonkiisa soomku walaalayaal waa waxyaalaha u ergeeya qofka maalinta qiyaamaha ayuu u ergaynayaa waxaa nebigeenu sala allahu calayhi wasalam yidhi soomka iyo qur-aanka ayaa ergeeya maalinta qiyaamaha xadiidka imaam muslim warinayo wuxuu odhanayaa soomku rabbi oo waxaan u diiyey raashinka iyo wixii u jeclaa ilaahay ou ergey ayaan u ahayo ergadayda u aqbal buu odhanaya markaa soomka qiimaha aloo niyadda walaalayaal aan u soomayno ayaynu ku caminaynaa bisha ramadaan qodobka labaad walaalayaal waxaynu ku camiraynaa kitaabka qur'aanka akhrintiisa iyo tadabburkiisa iyo u fiirsashadiisa iyo wax ku qaadashadiisa iyo kuwaantowgiisa ayaynu ku camiraynaa waayo waa bisha ilaahay uga dooray bilaha dhexdooda yacnii inuu soo dejiyo kitaabka qur-aanka waa bishuu ilaahay u dooray alla wuxuu leeyahay bishaa laydinku waajibiyey inaad soontaani shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aan waa bisha qur'aanka kariimka dhexda la soo dejiyey ee soo dejintiisa la bilaabay weeye bishaa soonkeedana laynagu waajibiyey idan markaa bishaa ilaahay uu qur-aanka keligeed ku magacaabay ee shahru ramadaan ee qur'aankiisa kariimka hudan linnaasi wabayinaatin min alhuda ilaahay uu ku sifeeyey inuu dadka hanuun u yahay xujooyin cadcadoo hanuuna inuu yahay waa bishii ilaahay u dooray uu soo dejiyey masiye iyo dheeraad gaara iyadoo xilli walba laynooga baahan yahay inaan akhrino ayaa haddana akhrinta bisha dhexda la akhriyaa ay dheeraad sii leedahay saa daraaddeed baa nebigeenna moxameda sala allahu calayhi wasalam sannad kasta malakul jibriil baa la kulmi jiray qur-aanka waa wada subcin jireenoo waa wada akhrin jireen sannadkaa uu geeriyooday ayuu laba jeer ayuu la akhriyay ayuu la dhammeeyey taasina waxay tusinaysaa ahmiyadda iyo qiimaha u leeyihi qur-aanka akhriskiisu ramadaanta la akhriyo waxaana nabigeennu sala allahu calayhi wasalam uu yidhi iqra'u lqur'aan qur-aanka akhriya baa nebigu yidhi sida xadiidka muslim uu warinayo fainnahu ya'tii yowma alqiyaamati shafiican liasxaabihi isagoo u ergeynaya asxaabtiisa ayuu imanayaaye qur'aanka akhriya baa nebigu sala allahu alay wasalam yidhi bal derajada iyo mansilada qofku halka uu qur-aanka gaadhsiiyo akhrintiisa ayay noqonaysaa yaynu kaga dayanaynaa qur-aanka akhriskiisa waxaynu kaga dayanaynaa rasuulullaahi muxamed oo mucallinkiisii jibriil uu la akhrin jira uu la socon jiray waxaynu kaga dayanaynaa salafgeenni wanaagsanaa ayaynu kaga daynaynaa saxaabadii iyo taabiciintii oo iyadana ku dadaali jiray weliba taabiciinta iyo atbaacu taabiciinta iyo raggii wanaagsanaa ee salafkii ayaa laga soo naqliyey yacnii siday u akhrin jireen aad iyo laxaad bay u badsan jireen imaamka weynee zuhri wuxuu aha ramadaan markuu soo galo wuxuu yidhi inama huwa tilaawatu lilqur'aan wa itcaamu tacaam waa laba shaqo unbaa yaalla buu yidhi zuhri hadday ramadaan soo gasho qur'aan la akhriyo iyo masaakiinta wax la quudiyo la siiyo intaasuba ramadaanta teelabud wax kale ma yaallaan imaamu maalik raximahu llahu tacaala wuxuu ahaa markay ramadaan u soo gasho xadiidkii iyo majaalistii cilmiga oo dhan waa joojin jiray waxaanu qaabili jiray inuu kitaabka qur-aanka misxafka iyo qur-aanka inuu misxafka iyo kitaabka ka akhriyo ayuu qaabili jiray qataada wuxuu ahaa qur-aanka mid khatima toddobadii habeenba mar ayuu khatimi jiray waa sidan subuucyada la yidhaahdo ee loo akhriyo qur-aanka innaga iminka dadkeenna ama mandiqadeenna laguma yaqaano qur-aanka in asbaac loo qaybiyo oo dabeetana maalinba toddobada cisho aad subax akhrido oo dabeetana aad dhammayso laakiin culimmadii soomaaliyada ama meelihii markaa diintu ahayse lagu lahayday fadhiday yacni macruuf bay ka ahayd asbaacda qur'aanku dhallinyarada haddaad imminka tidhaahdo subaxa jumcaad halkuu ka bilaabmaya halkuu ku dhammaanayi subaxa sabtiyeed halkuu ka bilaabmaya halkuuse ku dhammaanayi yacnii in badani waxaa laga yaabaa inaanay arkin rag badan oo ku dadaalaya qur-aanka waa jiraan laakiin haddana asbaacda iyo halkuu mid waliba ka bilaabmayo halkuu ku dhammaanayey waxaa la arkaa inaanay xasuusanin imminka subaxa la yidhaha subaxa jumcaad ee toddoba meelood markaad doonaysa toddobaad inaad qur-aankii ku dhammayso suurat ulfaatixa markaad ka soo bilowdo subaxa jumcaad wuxuu ku dhammaanayaa markaad faatixada ka soo bilowdo suuratu nisa dhexdeeda ayuu ku dhammaanayaa aayadda labiyo lixdanaad ayuu ku dhammaanayaa fakayfa idaa asaabatun musiibatun labiyo lixdan ayuu ku dhammaanayaa halkaa waxaa ka bilaabmaya subacii sabteed waxa uu isaguna ku dhammaanayaa suuratu qadaf suuratu alacraaf waid nataqna aljabala ayuu isaguna ku dhammaanayaa waa boqol koob iyo toddobaatan subaxa axadeed isaguna halkaa markuu ka soo kaco ibraahiim buu isaguna ku dhammaanaya waa maalu kelimatin lix iyo labaatan oo suuratu ibraahiima subaxa isniineed halkaasuu ka soo bilaabmaya waxaanu ku dhammaanayaa mu'minuun oo nusaaricu lahum fi lkhayraati lix iyo konton subaxa ulaaaa halkaasuu ka soo bilaabmaya saba ayaanu ku dhammaanaya laqad kaana lisaba'in oo shan iyo toban aayaddu ay tahay subaxa arbacaadna halkaa sabuu ka soo bilaabmaya xujuraad buu ku joogsanaya subaxa khamiiseed ayaa xujuraad ka bilaabmaya oo mufasal subaxaa la yidhaahdo ayuu isaguna ku dhammaanaya marka sidaas ayuu ahaa ninkaa jaliilkaahee weyne aan sidaa ka warinaynay inuu markaa ee qataada inuu toddobadii habeenba mar ku khatibi jiray ramadaantana saddexdii cishaa mar ayuu khatibi jiray markay tobanka dambe soo gashana habeen walba wuu dhammayn jiray ibraahim anakhaci isaguna qur-aanka saddexdii habeenba mar buu ku dhammayn jiray tobanka dambe markay soo gashana labadii habeenba mar ayuu dhammayn jiray aswadna isaguna sidaasuu laba habeen ayuu bisha oo dhan isaguna ku dhammayn jiray kuwaas ayaa loo baahanya walaalayaal inaynu ku dayanno in lam takunuu milahum fatashabbahuu ina tashaabuha bilkiraami falaaxu haddaydaan ayagoo kala ahayn isu ekaysiiya isu ekaysiinta dadka wanaagsan la isu ekaysiiyaa waa falaaxe marka haddaynan la gaadhsiin karaynin inaynu markaa dee bishii saddex jeer dhammayno ugu yaraan bal haddaad wax kale kari weydo inaad bishii hal mar dhammayso ku dadaal haddii aanad ka badin karaynin kaasina waxa weeyaan walaalayaal qur'aankii waxaynu walaalayaal ayadana ku camiraynaa qiyaamkii iyo habeenkii inaan cibaadaysanno oo salaada taraawiixda iyo tahajudka iyo witriga iyo waxaasoo dhammiba ay ku wada jiraan guud ahaan waynu ognahay dee fadliga iyo qiimaha uu leeyahay laakiin ramadaanta dhexdeeda fadiilo iyo qiimo dheeraada buu leeyahay oo waa ficilkii nebiga sala allahu alay slm nebiga ayaa asxaabtiisa tukiyey salaada taraawiixda dhowr habeen markii dambena nebigu waa ka gaabsaday isagoo ka baqanayay in lagu faral yeelo waxaanu nabigeennu sala allahu calayhi wasalam liman qaama ramadaana qofka ramadaanta qiyaam iyo la yimaada ee salaad tukada iimaanan waxtisaaban qufira lahu maa taqadama min dembihi dembigiisa wixii horreeyey isagana waa loogu dhaafayaa marka aan ku dadaalno walaalayaal maalintii iyo habeenkiiba yacnii sunnayaashii hadday tahay taraawiixda hadday tahay rawaatibtii markaa la socotay salaadaha dhammaantood walaalayaal aan ku dadaalno wixii aan markaa ka faa'iidaysan karno waayo acmaasha iyo khayrka waa la labalaaba qodobka ugu dambeeya isagana ay raba laga maarmaantahay inaynu ku khatinnaa aan ku khatibaya kelmadayda ee laga maarmaanayta inaynu ku camirno waa sadaqada iyo waxbixinta walaalayaal inaynu ehelkeenna markaas iyo awlaaddeenna iyo carruurteenna iyo xaskeen inaan u waasicino inaan masaakiinta iyo jaarka iyo qaraabada iyo dadka baahanna wixii aan u hidin karayno inaan iyana u hidinno aannu siinno ayaa loo baahanyay intaasaan kuso horrey wabillahi towfiiq ilaahay hayna waafajiya acmaasha dhammaanteed ramadaantana allah inaga yeelo kuwii khayr iyo wanaag uga faa'iidaysa wabillahi towfiiq wassalamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu